rafael aada iyo aad baad umahadsan tahay runtii dareenkaygu waa dareen shucuul yani saaran tahay oo runtii ku faraxsan waana waana ilaahay mahadii allah subxaana watacaala ayaa mahadda leh runtii waxaan uga mahad celinayaa maxaa la yidhaahdaa ergooyinkii anigi iyo intii maanta soo baxdayba soo dooratay aada iyo aad baan uga mahad celinaya runtii waxay ahayd arrin taariikhi ah oo markii ugu horeysay xaggan soomaaliya ay ka suurto gasho doorasho noocan oo kale ah waan hore sanadkii labadii kun iyo labiiyo tobankasan ogsoonahay wuxuu ahaa oday keliya soo qoriyey laakiin maanta inay ergooyinkii ka qayb qaataan waa mid aada iyo aada ilaahay loogu mahadnaqo waan gartay dabcan wakti kooban baa ka hadhay xilligii doorashada soomaaliya la filaya inay dhacdo inkastoo waktigii hore loogu qabtay la dhaafay haddana iminka waxaa la qabtay sanadka inta ka hadhay xildhibaanada aad adigu xildhibaankii ugu horeeye la doortay aad tahayna waa ku waa kudladda labaad ee ugu ballaadhan marka qoondooyinka kala duwan ee baarlamaanka loo qayqaybiyey ma isleeda waktigan hadhay waa lagu dhamayn karaa wallahi saasaan jecel lahay oon ku dadaalaynaa biidni illahi tacaala maanta ilaa lixda ayaa ayaa soo baxay beritana kolley waa kasii socon doontaa haddaana beri noqono saa dambe marka kolliga kolley waxaan is leenahay sida ugu dhaqsaha badan leh in loo soo gebagabeeyo in xildhibaanadii lagu soo doorto si markaa loola jaan qaadi karayo oo ay uga qayb qaadan karayaan xildhibaanadu iyadoo lasoo doortay furitaanka aqalka baarlamanka iyo maxaa la yidhaahdaa wixii kale ee doorashooyin ama ha noqoto aqalka guddoonka aqalka iyo aqalka sare labadaba iyo madaxtooyada intaba ay ka qayb qaataan marka waa ku rajo weynaa inay dhaqsoo soo gabagab gabagabaysmi doonto haddii aan la idmo xaggee ka dhacaysaa markaa doorashadeenu waxaa jiray in qaar qaar ka mid odayaashoo kale ay soo jeediyeen xalaalo in lagu qabto dood kalaa jirto ah in lagu qabto xerada gaadiidka xaggee bay doorashadu ka bilaabantay run ahaantii xerada doorashadu waxay ka bilaabantay xerada gaadiidka waxaanan aada iyo aada uga u bogaadinayaa hay-adaha amniga oo boliiska weliba khaasatan iyo oo iyagu maxaa amniga gudaha ilaalinayay iyo miisa iyo ciidamada qalabka sida oo magaalada daafaheeda ilaalinayay sida ay ugusoo uga qayb qaateen ay u sugeen amniga wax aada iyo aada loogu farxo runtii lama filaynayn inay amniga intaa leeg ama amnigaas sidaas ay habkaa uga shaqayn karayaan waanay uga shaqeeyen waxaanay tuseen inay runtii maanta sidoo tartiib tartiiba ciidamada booliska haddii si fican loo dhiso iyo mise iyo ciidamada kaleba inay la wareegi karaan amniga tusaale ahaan ma kala aragtid wanaansho dhexdiina abaa jirta halka lagu qabanayo mise guud ahaan waa laysku raacay oo waa laysku qanciyey in aakhirkii laysgu yimaado meel dhexe oo halkan aad ku qabsataan horta de soad og tahayba waxaa iskale go-aanka locationka lagu qabanayo ama meesha barta lagu qabanayo waxaa iskale in guddiga maxaala doorashooyinka iyaguna mar hore ayay gaadheen go-aankaas oo ay ka qayb qaateen oo ka qayb qaateen guddiga sare ee ama guddiga amniga ee doorashooyinka amisom ciidamada kulli laga wada qayb qaato laisla eegay marka waxaa la arkay in ay tahay habbar si fiican loo amnigeeda loo sugi karayo si fiicanna waa loo sugay wax allaali wax dhib ah oo insha allahu tacaala ka imanaysaana ma filayno waana go-aan hore u dhacay laakiin de kolle dadku waa kala fikir duwanaan karaan dad baa u arkayey in weliba odayaal aan badnayn baa u arkayey maxaa la yidhaahdaa in loo baahan yahay in wax laga qabto runtii ra-iisul wasaaruhuna waa ki yiri de tixgelin ha loo sameeyo laakiin de tixgelintu waa run waa loo sameeyey waxaa la arkay in halkan ay ka ka munaasabsan tahay aqalka sare isaga doorashadiisa aqalka hoosaa maanta la bilaabay aqalka sare laftigiisa goormaa la bilaabi doona ilaa hadda ma la sheegay xilli la bilaabayo
aqalka sare ana waxaan maadaama muddo badan ay qaadatay in ay doorashada somalilan a qabsoonto iskumaanaan xidhin aqalka sare iyo aqalka hoose laakiin waxaan inuun hasbarbar socdaan hawshuna ha socoto marka walilahi alxamd tanaa soo hormartay tan kalena insha allahu tacala waa laga shaqeynaya hadii aan laidmo waktigeeda munaasibtaana waa la qaban doonaa waktigan kooban ee ka hadhay haddaan mar kale kugu celiyo sanadka laba kun iyo lix iyo toban marka aad siyaasaddii saa uga saadaalisid ma isleedahay doorashadani way ku dhammaan doontaa oo doorashada waxaa la qaban doonaa intaan sanadkan dhamaan
de horta sian ognahay doorashooyinkii marka laga reebo puntland waxaad moodaa inay iminka koonfur galbeed iyo jubbaland iyaguna soo dhamaatay cadaadana maanta malaha iyaguna soo soo dhamaatay waxaa hareen waa puntland oo iyaguna aan filayno inay dhaksoo bilaabi doonaan iyo maxaa la yidhaahdaa tan somaliland marka marka sidaa aad eegto waxaad arkaysaa in de ay suurtagal noqon karto inay ku dhamaadaan sanadkan gudihiisa oo doorashooyinkii kalena loo la qaban karayo waana ku dadaalayna ilaahay dhankii dham inuu xukuumad iyo guddiga doorashooyinka iyo beesha caalamka intaba waxaa lagu dadaalayaa in in inay suurto gasho in maxaa la yidhahda ay kusoo dhamaystiranto oo la qabto doorashooyinkii kale ama ha noqoto guddoonka baarlamanka ama ha noqoto tii madaxtooyada inta badan